macnaheedu maaha ilaahay carshiguu u baahan yahay laa wa huwa mustaqnin can alcarshi wamaa duunahu asamed haddii qof yidhaahdo hal illaahu ya'kulu aw yashrab ilaahay ma waxbuu cunaa mise waxbuu cabbaa jawaabtu waxay noqonaysaa kala maya liana allaha samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa ta'kiid uu si adkaynayo ilaahay waxdaaniyada iyo asamadiya ayaa ilaahay uu sii adkaynaya ee suuraddani markaa waxay koobtay laba qaybood oo sifaadka ah sifaatun hubuutiyatun wa sifaatun salbiya ee asifaatu hubuutiya ilahay muxuu maxaa ka mid a allah waxay keenaysaa ismigani aluluuhiya axad waxa uu la imanayaa alaxadiya kelinimo asamad waxay keenaysaa asamadiya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sifaysan yahay oo isagu ah ma baahde loo baahdo sifaatu salbiyana waa kuwe lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waxaa ka sugmaya saddexdii hore saddex sifo isbaata saddexdan dambena waa nafyi nafyigani muxuu keenayaa ilaahay kelinimadiisu inay kaamil tahay asamadiyadiisuna inay kaamil tahay ayay keenayaan wamaa kiibaa gudagelaya wamaa ah kii hore ku cadaf kii ayaa gudagelaya jumlada hore wasafa uu ku sifeeyey alle bihi maagaba nafsahu naftiisa ilaahay uu ku sifeeyey fii acdami aayatin aayadta ugu weyn oo fii kitaabi illaahi aayaddaasoo fii kitaabiillaahi ku sugan fii kitaabillaahi ku sugan xaysu yaquul marka uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala allahu alleh laa ilaaha mid ay cibaadadiisu xaq tahay ma joogo ilaa huwa isaga mooyaane alxayu allaha nool weeye alqayuum waa allaha aan khalqigiisa ka kaaftoomay iyaguna ay u baahan yihiin laa taakhudu ma qabato hu alleh maaragtay sina lulo wax la yidhaahdo iyo walaa nawm hurdatoona waa lulo iyo hurdo midna ilaahay ma qabtaan lahu waxa uu leeyahay maa fi samaawaati sanadka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi man da ladii keeba manda ke man da ladii keebaa yashfacu ergeynaya cindahu alla agtiisa axadka ergeyn karaa waa ka cidina ma ergeyn karto ilaa biidinih ogolaanshihiisa mooyaane yaclamu waa ogsoon yaha alle maa bayna aydiihim dadka waxa hortooda ah iyo wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeyaba walaa yuxiiduun ma koobaan bishay shaynaba koobi maayaan min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mid ahoo ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa aqoon ugama leha dadku amba wuxuu allaba ogaaday ilaa bimaa shaa alla wuxuu doono mooyaane wasica wuu koobay amba waa uu ka ballaadhay kursiyuhu ilaahay kursigiisu subxaanahu wa tacaala halka labada cagood uu dhigo alsamaawaati waalarda labadaba walaa ya-uuduh ilaahay ma cusleeyo xifduhumaa samada iyo arlada ilaalintoodu wa huwa alle alcaliyu allaha sarreeyo weeye waa sifatu lmushabbiha alcamaari ism faacil way ka duwan tahay alcadiim waa allaha weyn weeye suuraddani aayaddani sifaadka ay aayaddan waxaa lagu magacaabaa aayat alkursiyi sababta loogu magacaabay alkursiyu baa lagu sheegay wasica kursiyuhu asamaawaati waalarda wa acdamu laaya baa la yidhi aayadta ugu weyn ayaa rasuulku ku tilmaamay fii kitaabi illaah maxaa daliil u ah inay tahay aayadta ugu weyna ilaahay kitaabkiisa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa weydiiyey saxaabigii la odhan jiray ubay bni kacb wuxuu ku yidhi ayu aayatin fii kitaabi illaahi acdam faqaala lahu allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum dabeeta waa kii rasuulku laabta intuu ka dharbaaxay yidhi cilmiga ha ku hambalyeeyo abalmundir xadiidka muslim baa soo saaray iyo axmed iyo xaakim iyo cabdirasaaq iyo dayaalasi xadiidkani markaa waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam jawaabtii uu bixiyey saxaabigu in rasuulku sugay markaa dali tanina waxay daliil u tahay saxaabigani siduu aqoon ugu lahaa ilaahay kitaabkiisa sidoo kale xadiidkani wuxuu daliil u yahay qur'aanka lafdigiisu inuu kala fadilan yahay qur'aanka lafdigiisu inuu kala fadilan yahay ayuu daliil u yahay sida xadiidkaniba ama sida xadiidkan aynu ka fahamnay amba ku cad iyo sida xadiidkii hore ee suuratu likhlaas laakiin waxay leeyihin culimmadu waa mawdica tafdiilka qur'aanka marka la kala fadilayo waxa uu u baahan tahay in tafsiil la geliyo tafsiil la caddeeyo oo masalan markaynu leenahay qur'aanka dee ilaahay unbaa ku hadlay oo xagga ilaahay marka la eego mutakalimu bihi wuu alla yahay oo ilaahay hadalkiisii unuu yahay marka dhinaca laga eego ma kala fadila waayo dee ilaahay unbaa ku hadlay oo mutakalimu bihigu waa allah amaa se dhinaca kale marka la eego aayaadku waxay ina tusayaanee madluulaadkooda ah iyo mawaadiicda ay ka hadlayaan way kala fadilan yihiin bal adiguba tusaale soo qaado oo labada suuradoodee isku xiga isbarbar dhig waxaad soo qaataa suuratu likhlaas waxaa ku xigta suuratu maaragtay tabbat sow maaha suuratulmasad baa ku xigta markaa suuratulikhlaas ayadu suuraddan de waxaa ku sugan ammaan ilaahay uu isku ammaanayo subxaanahu wa tacaala oo asmaadiisii iyo sifaadkiisii leh laakiin dee suuraddani lama mid aha suuratulmasad oo suuratulmasad ilaahay wuxuu kaga warramayaa xaalka abilahab buu kaga warramaya waa dhinaca mawduuca marka la eego dee markaa labadii suuradood waa ay kala fadilan yihiin sidoo kale qur-aanku wuxuu ku kala fadilaadaa bay culimmadu yidhaahdaan xagga ta'hiirka raadaynta iyo awoodda usluubka ay markaa aayaddu u hadlayso amba suuraddu masalan waxaad arkaysaa aayad gaaban oo ay ku sugan tahay joojin iyo waabin xoog loo qalbiga maaragtay adkee jilciya iyo mawcida waxaad helaysaa aayad kale oo iyaduna dheer laakiin aan sidaas oo kale ahayn tusaale ahaan haddaad isbarbar dhigto aayadda daynta yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidayni ilaa ajali musaman faktubuuh iyo aayadda kale ee baqaro ku jirta iyo aayadda kale ku jirta maaragtay suuratu ali cimraan ee ka gaaban kullu nafsin daa'iqatu lmowti wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman suxsixa cani annaar wa udkhila aljanna faqad faaza wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur xagga saamaynta iyo raadaynta dee aad bay ugu kala duwan yihiin markaa midba midna macaani weyn bay xambaarsan tahay oo waxaa ku sugan waanin iyo sajri iyo tirtirsi iyo cadaabka ilaahay oo laga digayo dee suuradda kalena waxay ka hadlaysaa undayntii iyo dadku siday u mucaamili lahaayeen mualifku raximahu allahu tacaala waxa uu markaa qoray aayaddan allahu alla laa ilaaha ilaa huwa aayaddan ilaahay wuxuu kaga warramay waxaan u jeedaa jumladan ilaahay wuxuu kaga warramay inuu la gaar yahay ilaahiyada amba ilaahnimada oo allahu laa ilaaha ilaa huwa jumladani waxay faa'iideynaysaa xasri waxa la yidhaahdo koobid oo waxay culimmadu yidhaahdaan dariiqada nafyiga shayga le iyo ihbaatka ayaa ugu xoog badan siyaqulxasriga waxa la yidhaahdo lafdiga la koobayo hadal kooban oo aanay waxba ka dhex bixi karin alxayu allaha nool weeye ay dulxayaati alkaamila nolol dhammaystiran buu alla leeyay alxayu allaha nool weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dee noloshiisani waxay koobaysaa dhammaan sifaatulkamaal oo dhan kamay horaynin nolol la-aani ilaahay subxaanahu wa tacaala xayaatadiisana mid ay haleelayso amba noloshiisa ay gaadhayso maaha tegidina wax naqsi la yidhaahdo amba dhinaansha la yidhaahdaa dhinacna kaga iman maayo alxayu waxa uu ka mid yahay asmaada ilaahay ilaahay kayrkii iyadoo xayi lagu tilmaamayna waad arkaysaayo yukhriju alxaya min almayit ayaa ilaahay subxaana laakiin laba nololood isku mid maaha laysa alxayu kaalxayi labada ismagcano isku mid maaha markaa wadaagidda amba ishtiraagan filismiga laga wadaagaya yacni kama dhalanayso labadan maga cidda lihi atamaathulu fi lmusama alxayigan makhluuqa lagu sifeeyey tan alle maara kama dhalanayso inay isku mid yihiin amba ay isashaabihi isshabbahayaan alqayuub waa ilaaha ka kaaftoomay khalqigiisa weeye khalqigiisuna ay u baahan yihiin waa siiqa min siyaqi اlmubaalaqa ma arkaysa alqayuum alqaa'imu binafsihi wاstaqnaa can jamiici khalqihi saasuu shaykhu islaam ku fasiray oo maalan ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu inuu khalqigiisa ka deeqtoomay oo ka kaaftoomay khalqigiisuna ay u baahan yihiin aayaadka ina tusayaa waa ay badan yihiin weeye teeda kale waxayna tusaysaa alqayuum maamul bay ina tusaysaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala in maamulkiisa iyo suldadiisu ay yihiin mid dhammaystiran marka alxayu alkamaalu daati buu ina tusayaa daatada ilaahay ee ilaahay subxaanahu wa tacala fahanti inuu kaamil yahay iyo awooddiisuna inay mid kaamila ay tahay laa ta'khuduhu ma qabato ilaahay maaragtay sina lula wax la yidhaahdo waa nucaas waa muqadamatu nowm baa la yidhaahdaa laa yanaamu ma odhanin allah subxaanahu wa tacaala ma arkaysaa marka noomka amba hurdadu waa min sifaati naqsi ilaahay markaa laguma sifeeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaama rasuulku waxa u yihi ilaahay ma seexdo umana cuntanto ama uma habboonaba seexasho markaa sifadani laa laa taakhuduhu sinatun walaa nawmin waa sifa min sifaati esh min sifaati nafyi waa min sifaati salbiya markaa maxay ko maxay la imanaysaa ma seexdo muxuu seexan waayo yacni waxay keenaysaa hubuudka ay keenaysaa waxa weeye kamaalu diddi ilaahay subxaana wa tacaala cadhsi iyo wahsi iyo daal ayaanu midnaba yeelan kamaalulxayaati inuu leeyahay bayna tusaysaa ama og tahay min kamaali xayaatihi inay noloshiisu dhammaystiran tahay waxaad ka garanaysaa inaanu u baahan hurdo wax la yidhaahdo min kamaali quyuumey maaragtay in deeqtoomidiisa iyo maamulkiisu uu kaamil yahayna anlaa yanaam ma seexdo waayo hurdada waxaa u baahan makhluuqaadka nool maxay ugu baahanayaan waa naqsi ay leeyihiin waxaad hurdada ugu baahanaysaa inaad yaro raaxaysato daal aad hore usoo daashay inaad ka nasato si awooddaada ay usoo noqoto si aad mustaqbalka u shaqayso sidaas daraaddeed baa aahaar baa ku ansaxday baa la yidhaahdaa ahluljanna laftigoodu inaanay seexanayninba markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala lula ma qabato ma arkaysaa lahu maa fi samaawaat waa khabarkii oo muqadama ma og tahay la horu marishay lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi maadana waa mubtadihii oo mu'ahara waana min alfaadi alcumuum maadani ismiga mawsuul jumladanna markaa xasri bay faa'iideynaysaayoo dee khabarkii baa taqadumay oo khabarku maaragtay dariiqiisu wuxuu ahaa taakhiir buu ahaa marka laamkana waxaa la yidhaahdaa laamulmulki baa la yidhaahdaayo wuxuuna tusayaa lahaanshaha waa mulki taam ah iyadoon cidina ku haysan fi samaawaati waxaa ku sugan samada maxaa jooga samada dee malaa'igtii baa joogta oo jannadii baa ku taalla iyo labadaa qayrkooda inaan inagu garanaynba wamaa fi lardi iyo wax kastoo arlada ku sugan oo makhluuqaad ah amba ha noqdaan noole amba ha noqdaan kuwo aan noolaynba eh markaa samaawaadkaa la jamciye waxayna tusaysaa samaawaadku inay fara badan yihiin sidaasoo kale arladuna waa la mid oo waa toddoba samo weeye ee qur-aanku markuu arlada ishaaray toddoba samo inay tahay sariixku ma aha laakiin sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku caddahay arladuna inay toddoba tahay man iqtadaca shibran min alardi dulma qofka dee maaragtay taako in lee qaata dawaqahu allaahu bihi yowma alqiyaamati min sabci aradiin markaas min sabci aradiin sariix bay ku tahay xagga sunnahana man da aladii yashfac man da israaci waa ismi istifhaam weeye ama waxaad odhan karaysaa man waa ismu istifhaam daadanna waa mulqaat waa in la rido la camalta walaa yasixu an takuuna daa isman mawsuulan haddaad imika tidhaahdo man iyo daa ismi mawsuul aynu ka dhigno tarkiibkan jumladdu maxay kaa noqonaysaa man iladii ladii ayay kaa noqonaysaa markaa mulqaat waa in laga dhigo man iladii ladii man iladii ladii man daa ayu ladii ladii haddana yashfac markaa way macno beelaysaa markaa macnahaan toosmaynin markaa waxaad tidhaahdaa manda waa kee kan aladii maaragtay yashfac kee ayaa ergeynaya man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidni shafaaca fi luqati alcarab waxaa la yidhaahdaa shay maaragtay mid ah inaad lamaanayso waa jaclu lwitri shafca af soomaaliga erge ayuu noqonayaa washafci walwat walwatri istilaaxa maaragtay waxaa la yidhaahdaa istilaaxa atawsi atawasudu lilgayri inaad cid u dhex noqoto ood cid maaragtay erge u gasho maxayna aada ugu gasho bijalbi manficatin aw dafci madaratin sheekhu wuxuu tacriifiyey baynu odhan karaynaa markaasi ashafaacatu alxasana oo keli ah ashafaacatu sayi'a marka ama tacriifin oo maala markuu leeyahay waa atawasudu lilgayri bijalbi manficatin aw dafci madara waa ashafaacatu xasana shafaaca sayi'a baa iska jiri karta oo si kaleba ah oo culimada tawxiidka qaarkoodna ay tilmaameen cindahu ay cinda allah ilaa biidnihi cindiyayna tusaysaa ilaa biidnihi ay idnuhu lahu marka shafaacadii baa qaydan oo shafaacadu wuxuu qofku shafe ergeyn karaa lagana ogolaan karayaa inuu cid u ergeeyo marka la helo shuruudo saddex ah shuruudo saddexa oo masalan halkan ilaahay wuxuu ku cad shafaacadu ilaa biidni illaahi inay ku dhacdo ilaahay idankiisa ma og tahay inay ku dhacayso idniga luqa ahaan waxaa la yidhahdaa iclaam ogeysiis baa la yidhaahdaa biidnihi ay iclaamihi in ilaahay ogeysiiyo qofka inuu raalli ka yahay shuruudo labaad baa jira waa inuu ilaahay raalli ka yahay kan ergeynaya shaafica kana raalli yahay mashfuuculahuga loo ergeynayo waa inuu raalli ka yahay ma og tahay marka culimmadu waxay leeyihiin saddexdaa shardiba waxay maaragtay ku sugan yihiin aayadda wa kam min malakin fi الsamaawaati laa tugnii shafaacatuhum shayئa ilaa min bacdi an ya'dana allahu kow liman yashaau wayardaa liman yashaau wayardaa yardaa can الshaafici wاlmashfuucu lah macmuulkii baa la xadfay markaa macmuulkaa la xadfay miman yardaahu lama odhan ma og tahay marka macmuulkaa xadfani cumuum buu ina tusaya oo shaafica iyo ka ergeeye iyo loo ergeeyahaba wuu koobayaa yaclamu waa ogsoon yahay maa bayna aydiihim cilmi maxaa la yidhaahdaa ogaal cilmiga waxaa la yidhaahdaa idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman waa idraaku shayi waa shayga oo la garto calaa maa huwa calayhi siduu yahayna loo garto idraakan garasho jaasiman go-an oo aan shaki kaaga jirin bahalka waa kitaab caqiidat lwaasidiya weeye wax alla wax shaki oo inagaga jiraa ma jiro kaas aynu ogaalka aynu ogaanay kitaabkanu siaa yahay ayaa la yidhaahdaa cilmi la yidhaahdaa markaa shay walba ilaahay sidaasuu ogsooye subxana yaclamu maa bayna aydiihim waxa iyaga ka horeeya ku soo socda waa mustaqbalka ilaahay baa ogsoon wamaa khalfahum waxaa tegayna ilaahay baa ogsoon ee isweydaariyeen ee iyaga ka horeeyey waxa ku soo socda iyo wixii dhaafayba labadaba ilaahay waa ogsoon yihi subxaanahu wa tacaala yaclamu maa bayna aydiihim aydiihim waa mustaqbal wamaa khalfahumna waa almaadi marka kelimatu lma yaclamu ma waa min siyaq alcumuum waa ismigaa mawsuul ma arkaysaa waxay koobaysaa wax kastuu tegey oo inaga horeeya ilaahay inuu ogsoon yahay wax kastoo soo socdana in ilaahay ogsoon yahay sidoo kale waxay koobaysaa wax kasta oo la sameeyey iyo wax kasta oo la samayn doono afcaasha khalqigu ay samayn doonaan walaa yuxiiduuna bishayin min cilmih ilaa bima shaaa min cilmihi damiirka walaa yuxiiduuna ku jira wuxuu u noqonayaa khalqiga wowgaasi cala alkhalqi buu u noqonaya oo khalqiga halkee ayaa ilaahay ku soo sheegay lahu maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi khalqigu halkaasuu ku sugan yahay oo macnuhu waxa weeye laa yuxiiduuna ma koobayaan bishayin min cilmihi macanaa cid kuwa samada jooga iyo kuwa dhulka jooga midkoodna koobi maayo shay ilaahay cilmigiisa ka mid ah ilaahay wuxuu doonay oo uu baray mooyaane markaa min cilmihi laba ixtimaal baa jira laba suurtagal waa mida laa walaa yuxiiduuna bishayin ma koobayaan min cilmihi min cilmi daatihi ah ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa midna ma koobi karayaan macnaheedu wuxuu noqonayaa inagu ma ogin shay ilaahay xaggiisa ku saabsan daata laf ahaan iyo sifa ahaanba ilaahay wuxuu doonay ee uu iska keen baray mooyaane intuu iskaga keen sheegay ee kitaabkiisa uu inoogu sheegay amba rasuulkiisa inoo sheegay ayuun baynu sifaadkiisa iyo ka garanaynaa daatadiisa waxaa kaloo suurtagala min cilmihi marka la leeyahay inay cilmigu halkan uu yahay bimacnaa macluum waxyaabuhu isagoo rabbi ogsoon yahayba macluumaadkiisa inay yihiin waxa uu ogsoon yahay oo yacni laa yuxiiduuna bishayin min macluumihi ilaahay wuxuu ogaaday waxba dadkani kama oga mima yaclamuhu ilaa bima shaaa marka labada macnayooba waa saxiix weeye inkastoo la yidhaahdo ka dambe ayaa caamsan oo macluumka waxa ilaahay agtiisa macluumka ku ogsoon yahay oo dhan waxaa gudagelaya cilmuhu bidaatihi wa bisifaatihi wa bimaa siwaa daalika ilaa bimaa shaaa ilaahay wuxuu doono inuu baray mooyaane marka ilaahay wuxuu ina baray ashyaa fara badan oo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo axkaamtiisa kowniyada ah iyo axkaamtiisa sharciga ahba ilaahay wuu ina baray laakiin haddana marka loo eego ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa intaa uu inaga baray ee sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo axkaamtiisa kowniga ah amba sharciga ahi way kooban tahay wayasaluunaka can اruuxi qul iruuxu min amri rabbi wmaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila in yarun weeyi wasica kursiyuhu samaawaati walard wasica bimacnaa wuu koobay weeye macnaa ilaahay kursigiisaa koobay samaawaadka iyo arladaba waa uu ka weyn yahay samada iyo arladaba waayo haddaanu ka weynayn maaragtay dee maa wasicahumaa ma koobeen marka alkursiyu muxuu yahay ibnu cabaas waxaa ka sugan inuu leeyahay inahu mawdicu qadamay illaahi casa wajalla waa halka ilaahay subxaanahu watacaala labadiisa lugood meeshooda weeye walaysa huwa alcarshu laakiin carshi maaha iyo kursigu way kala duwan yihiin carshigu isaga ayaa ka weyn kursiga waayo waxaa rasuulka ka soo arooray oo ah xadiidka keliya ee kuba ansaxay sifada carshiga xadiiskaasunbaa ku ansaxay baa la yidhaahdaaye waxaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yidhi ana asamaawaati asabca waalaradiina asabca biاnnisbati lilkursiyi marka loo eego waa ka xalaqatin ka xalaqatin ulqiyat fii falaatin min alardi ow kamaa qaal waa sida maaragtay fargal shaygaas lagu tuuray meel ban ah wa ana fadla alcarshi cala alkursiyi ka fadli اlfalaati cala hadihi اlxalqa macnaa kursigu carshiguna siduu uga weyn yahay kursiga waa shaygaa yare garaanta ee lagu dhex tuuray ma arkaysaa banaanka oo kale marka carshigaa ugu weyn kursiguna waa mawdicu qadamay araxmaani casa wajalla weeye markaa tani waxay kutusaysaa labada makhluuqba inay aada u weyn yihiin carshiga iyo kursigu waa laba makhluuq aada bay u weyn yihiin marka shayga mar haddii makhluuqi kii la abuuray uu weynaaday abuuraha weynaantiisu waxay ku tusaysaa ilaaha abuurayna subxaanahu wa tacaala inuu ka sii weyn yahay walaa ya-uuduhu xifduhumaa ilaahay ma cusleeyaan ilaalinta samada iyo arlada uu ilaalinayo sifaadkan waxaa la yidhaahdaa aayaddani waa min asifaati almanfiya waxaanay kutusaysaa sifadan la reebay asifatu athubuutiya sifo ilaahay loo sugayo oo sifadaa ilaahay loo sugayo waxayna tusaya nafyigan oo kamaala marka walaa yaa-uuduhu xifduhumaa maxayna tusaysaa ilaahay awooddiisu inay kaamil tahay lahu lqudra walahu alcilm walahu alquwa walahu alraxma wa huwa alla alcaliyu alcadiim alcaliyu waa ilaaha sarreeyo wey waa sifatu lmushabiha oo macnaa culuwigiisu waa laasimun lidaatihi had iyo jeera ilahay waa sarreeya subxaana wa tacaala marka waxaad ka garanaysaa sifada mushabihada iyo ismiga faacil ismiga faacil had iyo jeerale waa daari'un xaadithun yumkinu sawaaluh waa wax yimaada ismiga faacil oo suurtagal la tahay inuu baabo ama sifatu lmushabiha waa laasima oo cidda ku sifaysani ee kama fuqdo sifadani laa yanfaku canha mawsuufkeeduna kama fuqo markaa culuwiga ilaahay amba sarraynta ilaahay waa laba waa culuwu daatin iyo culuwu sifaatin ilaahay daatadiisuna ina sarrayso oo allahu sarreeyo sifaadkiisuna ay sarreeyaan culuwu daat ilaahay inuu koreeyo macnaheedu waxa weeye annahu fawqa kulli shayin bidaatihi shay kastoo jira ilaahay inuu ka koreeyo subxaanahu wa tacaala laysa fawqahu shay khalqigan ilaahay u abuuray cid ilaahay ka sarraysaana ma jirto subxaanahu wa tacaala cid la simanina ma jirto kamana sarreeyaan lamana sinna amaa culuwiga sifaadka ilaahay way sarreeyaan oo ilaahay baa yidhi walilaahi almathalu alaclaa yacni sifaadka ilaahay way korreeyaan oo way korreeyaan marka lagu leeyahay wax goldaloolo ah oo sifaadka ilaahay ay leeyihiin ma jirto alcadiim waa allaha weyn weeye waa sifatu lmushabiha macnaheedu waa ilaaha weynaanshalah weeye dulcadama wa hiya alquwatu waalkibriyaau wamaa ashbaha dalika baa la yidhaahdaa markaa aayaddani asmaada ilaahay waxay ka koobtay amba ku sugan shan magac allah alxayu alqayuum alcaliyu alcadiim sifaadka ilaahayna waxay koobtay aayadad kursidu lix iyo labaatan sifo ayay koobtay markaa awaaraha ku rog qowlkii ashcariyada ee qaba amba ashaacirada qabta sifaadka ilaahay inay toddoba keliyaba yihiinba asalkooduba lahu sifaatun sabcatun tantandimun faqudratun iraadatun samcun basar kalaamun alcilmi xayaatun istamr marka toddoba keliya qabaan lix iyo labaatan sifo ayay aayaddani koobaysaa taas lix iyo labaatanka sifata ugu horeysa waa uluuhiyada ilaahay inuu la gaar yahay ilaahay inaanu seexan oo aanu luloonin waana noloshiisa kaamilka ah ma og tahay in mulkigiisu caam yahay lahu maa fi samaawaati wa lahaanshihiisu in ilaahay la gaar yahay lahaanshaha oo faa'iideynaya taqdiimu lkhabarku inuu ilaahay leeyahay quwatu awoodiisu inay kaamil tahay iyo kamaalkiisu man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi ihbaatu lcindiya inuu leeyahay ilaahay agtiisa wahada yadulu calaa annahu laysa fii kulli makaan meel walba ilahay inaan joogin buu kutusaya iyo waxaana ku sugan radila radiya alxuluuliya ihbaatu lidni ogolaansha ilaahay inuu bixiyo ilaa biidnihi cumuumka ilaahay cilmiga ilaahay afar iyo toban iyo shan iyo toban ilaahay in aanu wixii tegay iloobin waxa soo socdana aanu jaahilka ahayn sidoo kale cadamada ilaahay inay weyn tahay doonis inuu leeyahay ilaa bimaa shaa kursi inuu leeyahay mawducla qadameynka ah lix iyo labaatanka iyo maaragtay lix iyo maarata taas alcashar iyo labaatan iyo koob iyo labaatan cadama iyo quwa iyo qudra inuu ilaahay leeyahay wasica kursiyuhu samaawaati waalard ayaa kutusaya ilaa ma ilaa maa shaa allah ilaa akhiri macanaa sifaatka ilaahay sidaasi ayay maaragtay ay u tiriyo badan yihiin marka wahuwa alcaliy marka madhabu ahlu sunna waljamaaca madhabu ahlu sunna waljama inuu koreeyo sarreeyo caalim bidaatihi sarraynta ilaahayna waa min asifaati addaatiyati alazaliyati alabadiya weligiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala hore inuu sarreeye weligiina uu sarreeyo ahlu sunnaha waxaa sidaa ku khilaafsan laba qolo waxaa iska dhici kara labadaa qolo inaan maanta asmaadood cid magacooda sheeganaysaa aanay jirin bal ee caqiidadoodii ay joogto markaa ismiga tegay macno samayn maayo mar haddii muctaqadkoodii uu taagan yahaye waa in muctaqadkoodu inuu baadil yahay la caddeeyo qola waxay yidhaahdaan ina allaha bidaatihi fii kulli makaanin ilaahay lafahaantiisu inuu meel walba joogo meel walba ilaahay baa jooga buu ku leeyay xataa caamadeenna haddaad waraysato ilaahay meel walba buu joogaabay ku odhanayaan daa'ifo kale waxay ku odhanayaan ilaahay adduunyada kork laysa fawqa alcaalam xagga sare walaa taxta alcaalam walaa fi lcaalam walaa yamiina walaa shimaala walaa munfasilun can alcaalami walaa mutasil kor ma jiro kuma dhex jiro bidix me hoos ma jiro bidix iyo midigtoona ma jiro khalqiga kama socna kuma dhex jiro oo lama xidh intaba marka haddaba qolyaha le ilaahay meel walba wuu joogaa maxay daliishanayaan waxay deliishanayaan aayaadkaa tilmaamayay maciyada ilaahay مثلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا يا آياتي كلمة ركتا يدا لفتقيدا معي وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير قيبتك من آياتا إن مركا وحورنا آيات كان مركا اللي يقول إلهي داتهان مصري لفانتس مصري بل العلو عندهم iyaga waxay leeyihin waa culuwu sifa sarrayntan la leeyahay ilaahay wuu sarreeyaa waxaa loo jeedaa bay leeyihiin ilaahay sifaadkiisa ayuunbaa koreeya amaa kuwa iyagu yidhi qolada kalena waxay leeyihiin markay leeyihiin laysa fawqa alcaalami walaa taxta alcaalam walaa fi lcaalam walaa yamiina walaa shimaala walaa munfasil can alcaalam walaa muttasil waxay leeyihiin ilaahay jifo jiho laguma sifeeyo oo ilaahay xaggaasu jira lama laha oo waxay leeyihiin haddaynu idhaahno ilaahay jiho ayuu ku sifaysan yahay wuxuu noqonayaa jismi jidh buu noqonayaa jidh ayuu noqonaya hadduu jidh noqdana ajsaamta iyo jidhadhka jiraana waa wax ishabaho mutamaasil isku ah dabadeeto taa waxaa ka dhalanaya tamhiilkii la diidanaa ayaa ka dhalanaya sidaa daraaddeed waxaanu diidannahay bay odhanayaan maaragtay ilaahay in jihaba lagu tilmaamo nunki fa nunkiru an yakuuna fii ayi jihatin haddaba nimankan maxaa lagaga jawaabayaa shubuhaadkooda maxaa lagu radiyaya shubahaadka labada qolaba waxay noqonayaan laba weji waa marka horeeya in horta xujadooda la buriyo daliilka qofka xujada uu la yimi xujadiisaa la buriya waa marlabaadka eh waxaa la sugayaa ihbaatu naqiidi qowlihim qowlkooda wax lidki ku ah oo ka soo horjeedaa la sugayaa maxaa lagu sugayaana biladilati alqaadica adilo go-an waa in lagu sugo ta hore waxa weeye waxaa lagu odhanayaa kuwa laa ana allaha bidaatihi fi kuli makaan war niman yahow sheegashadiinna noocani waa mid baadil ah aqbali maaya samca adilada samcigu iyo caqligu toona adilada samciga naqliga marka la yidhaahdo dee ilaahay naftiisa wuxuu u sugay rabbi inuu koreeyo aayaddan aad deliishanaysaanna sidan aad u deliishanaysaan maaha oo maciyada ilaahay ilaahay inuu khalqigiisa la socdo kama dhalanayso inuu meel degay makaanuu degay alxuluulu fi lmakaan tusaale ahaan dee ilaahay af carbeed baa qur-aanka uu ku soo dejiyaye bal soo qaada hadalka carbeed ay yidhaahdaan alqamaru macana xalaytoo dhan dayaxaana la socday dayaxu dee halkaasuu ku yaalla haddana intaad soconayso o dhan wahuwa macak wuu sarreeyaa dee meel la kulama joogo maxalkiisuna waa fi samaa nin baa ku yidhi haweenaydaydi weli dee waa maci sawjatii maci waxaa laga yaabaa inuu dee isna bari joogo iyana galbeed ay joogto maalan waxaa dhici karaysa nin sarkaali isagoo goobta hoggaaminta fadhiya ciidamadiisuna ay safka dagaal ku jiraan inuu yidhaahdo maaragtay hore u socda hore u socda ma og tahay idhabuu ila almacrika wa ana macakum aniguna waan idinla socdaa inuu yidhaahdo haddana farqi baa u kala dhexeeya markaa maciya kama dhalanayso alsaaxibu fi lmakaani almusaaxabu abadan maciyaduna ma arkaysaa waxa had iyo jeer aale lagu xadeeyaa un macnaha ay keenayso halba me hadba meesha lagu isticmaalo bixasabi maa tudaafu ilayh ayuunbay ku xadayfimaysaa oo maalan haddaad tidhaahdo haadaa labanun macahu maa caanahan waxa weheliye biyo waa caano la barxay macnahoodu way isku dhex jiraan marka caanahan iyo biyahani oo taasi waxay keenayaan ikhtilaad bay keenaysaa haddaad tidhaahdo mataacii maci alaabtaydii baan sitaa adiguna gurigaaga aada joogto waa tan alaabtayda aada leedahay dee waa kayr mutasil mid adiga kula xidhiidhsan maaha hadduu alaabta qaado hadduu si isagoo sidana mataacii maci uu ku yidhahdona waa mutasil sidoo kale kelima waaxida ayaa macnaheedu hadba iskhilaafaa iyadoo la eegayo waxa loo tiiriyey markaa waxaanu leenahay maciyada iyo la socodka ilaahay khalqigiisa la socdaa waa mid u cuntanta ilaahay weynaantiisa subxaanahu wa tacaala sida sifaadkiisa kaleba waa la socosho taam ah laakiin huwa fi samaa kaasi waa daliilka maaragtay daliilka caqliga ah marka la eego ee ina tusaya qowlka ilaahay meel walba u joogaa inay baadil tahay haddaad tidhaahdo ina allaha macaka fii kulli makaan maxaa ka dhalanaya maxaa ka laasimaya waxaa ka laasimaya intaas oo lawaasima oo baadil ah kow maxaa ka dhalan karaa tacadud ta wuu ila socdaa kan ula socdaa kan kale waa iyo tajasu markaa laasimkaasina bilaa shaki waa baatil haddii laasimku noqdo kii ka laasimina baatil buu noqonaya haddaad tidhaahdo ilaahay meel walba wuu ila joogaana meesha dee waxaa ka dhalanaysa siyaada inay ti markii dadku kordhaana inuu kordho markii dadku yaraadaana inuu kordho waxaa kaloo ka dhalanaysa mawaadic lqadira meel kastoo xunoo kudaafad iyo meel kasta meel walba markaad tidhaahdo ayaa dee soo gudagelaya marka waxyaabahaas oo dhan marka la eego waxay noqonayaa qowlkooda iyo doodoodu baatil kuwa kale le meel jihaba kuma jiro waxaa la odhanayaa waardiidmadan aad jihada aada diidaysaan waxaa ka dhalanaya maaragtay rabbi jiritaankiisaba inaad anfidaan idan laa naclamu shay-an laa yakunu fawqa alcaalam waayo markaad leedihiin fawqa alcaalam ma jiro taxdigiisana ma jiro yamiin iyo shimaal mutasil iyo munfasil waxa caynkaa ku sifaysani waa waxaan jirinba waa cadamun taasna waxaaba ka dhalanaysa baa laba inaanu jirin sidaa daraaddeed bay culimmadu leeyihin qowlka ugu khatarta badanba weeyaan ta labaad waxa weeye sugidda aada sugaysaan jiho inay ka dhalanayso tajsiim kelimatljismi ayaaba niqaashba ka taagan yahay oo haddii aada ula jeedaan jismi buu noqonayaa dadkana aada kaga fidhinaysaan ilaahay sifaadkiisa min ajlihi bal jismigaasi wuxuu yahay bal sheega jismiga jidhkan ma waxaad ula jeedaan kan u baahan barhkiiba barhka kale u baahan yahay ee aanay suurtagal ahayn ilaa xubnahaagu ay isu wada yimaadaan inaad istaagto lugaad u baahan taha haddii lugaa qayb kuta istaagi kari maysida gacma haddaa kaa ula jeedaan dee ka anaguba ilaahay ku sifayn mayno waayo in allaha laysa bijismi bi hada almacna haddii si aada ula jeedaan ina ihbaata culuwihi sugidda ilaahay sarrayntiisa la sugayaa jismi ka dhalanaya waa sheegasho qaawan ma og tahay ma arkaysaa sheegasho qaawan amase haddii aada ula jeedaan jismiga addaat lqaa'ima jirta daato jirta oo laf ahaanteeda u taagan oo ku sifaysan oo ku tilmaaman waxyada u cuntanta dee ta annaguba waanu sugaynaa oo waxaanu leenahay ina lilahi tacaala daatan ilaahay daata ayuu leeyahy subxaana wa tacaala iskii buu u taagan yahay sifaat wanaagsan oo buuxa ayuu ku sifaysan yahay wa hada huwa aladii yaclamu bihi kullu insaan cid walibana siday ogsoon tahay sidaa weeye ama adilada culuwiga ilaahay inuu sarreeyo subxaanahu wa tacaala waxaa daliil u ah kitaabka ilaahay sunnaha iyo ijmaacaba ma arkaysaa intuba daliil bay u yihiin daliil bay u yihiin oo waxaa la yidhaahdaa adilada jirta ee shanta ahba daliil baa ugu sugan oo alkitaab waالsunna waاlijmaac waاlcaql waاlfidra intuba shayku wuxuu yihi raximah اllahu tacaala qaala اlmualifu raximah اllah walihaada sidaa darteed kaana wuxuu ahaa man qara'a qofka akriya haadihi اlaaya aayaddan aayat اlkursiyi fii leylati akriya lam yazal kama suulo amba kama tago calayhi qofkan korkiisa min allah ilaahay xaggiisa inuu uga yimaado xaafid mid ilaaliya walaa yaqrabuhu umana dhowaado qofkan walaa yaqrabuhu uma soo dhowaadahu qofkan shaydaanun shaydaanna uma soo dhowaado xataa yusbixa ilaa uu waabariisto waa darafkii xadiidkii abi hurayre ee qisada rasuulku markuu abu hurayre u sameeyey inuu ilaaliyo sadaqadii ma arkaysa ayuu shaydaanku ka xadi jiray shaydaanka ayaa u sheegay oo ogaaday inuu mari waayey وqwlه سubحaanه huوa الأول والآkhiر والظاahiر والbاdن وhuوa بkuلi شhayءi عalيم allah wuxuu ihi subحaanaه وataعaalى huwa alleh alأwل allaha horeeye weeye subxaanه ee horayntiisuna ay tahay mid muطlaqa macnaha horeyn wax ka horeeyeen ma aha waalaakhiru allaha aakhirka ah weeye ee waaraya allaha waaraya weeye waadaahir allaha sarreeya weeye subxaanahu wa tacaala shayna aanu ka sarraynin waalbaadin waa allaha dhow oo cid kaa xigta aanay jirin cidina aanay iskaga kaa gudbi karin ogaalkiisa wa huwa alle bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan weeyaan waqowluhu subxaanahu waxay ku cadfan tahay qowlkii mualifku uu ahaa raximahu اllah maa wasafa bihi nafsahu fii suurati اlkhlaas wa qowluhu subxaanah ayaa gudagalay saasay ka dhiganta marka alأwalu wاlaakhiru wاldaahiru wاlbaadinu waa afar magac weeyaan dhammaantood afartani waa mutaqaabilah oo lababa dhinac bay u wada socotaa xilli iyo goobba waxay faa'iideynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u koobay shay walba hore iyo dibba hadday tahay xilli iyo hadday tahay meelba huwa alwalu rasuulka ayaa fasiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh alwalu rasuulku wuxuu ku fasiray alladii laysa qablahu shay aladii midka weeye laysa aanu ahaanin qablahu shay ay shay-un qablah oo allaha aanay waxba ka horaynin weeye subxaanahu wa tacaala ee tiray uun marka alwalu ihbaat ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu sifeeyey awalnimadiisu inay mudlaq tahay oo aanay waxba ka horaynin rasuulku se wuxuu ku faray ku fasiray nafyi laysa qablahu shay markaa sifadii hubuutiyada ahayd waxa uu rasuulku ka dhigay sifatun salbiya hore waxaynu u soo marnay sifaadka hubuutiga ah inay ka xoog badan yihiin amba ay ka kaamilnimo badan yihiin kana badan yihiin sifaadka salbiga ah rasuulku muxuu ugu fasiray rasuulku wuxuu ugu fasiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi laysa qablahu shay waxaa rasuulku adkaynayaa awaliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay horayntiisa ma arkaysaa yacni markaa awaliya mudlaqa baa la yidhaahdaa macnaa xilli ay ka bilaabantay iyo cid uu awal u yahay oo ugu horreeyey ma jirto waa mudlaqa waa allaha tiray un wey marka awaliya dee ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo horraynta ilaahay ma aha awaliya idaafiya mid la yidhaahdo awaliya idaafiya waxaa la yidhaahdaa waa markuu shaygu ka horreeyo ashyaa kale oo yacni shayga ay wax ka dambeeyaan shaygaasi waa awal baa la odhan karaa awal marka la leeyahay macnahiisu wa fiihi shayun aakharun qablah ayaa jiri karaya shay kaloo ka horreeyey markaa tafsiirka uu rasuulku ku fasiray amar salbi ah waxa uu ina tusayaa cumuumka lafdigan awaliya mutlaqa laysa qablahu shay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay maaragtay jiritaankiisu mid hore oo xilli uu bilowday iyo waqti midnaba aan ku xidhnayn buu faa'iideeyey waalaakhiru allaha waaraya weeye subxaanahu wa tacaala waaraya oo rasuulkaa ku fasirayo aladii laysa bacdahu shay ka aan shayna dabadi ahaanayn macnaha ha u qaadanin oo ha tawahum ha ku samaynin amba mala xun in ay dhammaansho leedahay aakhiriyadiisu amba dambaynta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka soo qaadan kartaa ashyaa makhluuq ah oo weligoodba jiraya hunaaka ashyaa abadiya haddana makhluuqaadkay ka mid yihiin jannadoo kale kayfa taraa jannadu ma baaba'ayso weligeedba way jiraysaa maca kownihaa makhluuq ah weligeedba way jiraysaa fama baalu khaaliqihaa naartii oo kale oo wax weligeedba jiray oo aan baaba'aynin marka marka lagu leeyahay laysa bacdahu shay haw qaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala xilli dhammaansho ah inuu leeyahay marka macnuhu wuxuu noqonayaa walaakhir waa allaha shay walba koobay buu noqonayaa shay walba ilaaha koobay dhammaanshana ma laha waaritaankiisu oo u waaraya waadaahir allaha sarreeya weeye subxaanah min alduhuur baa laga keenay wahuwa alculuw sidii ilaahayba subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku yidhi huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullih macnaa si uu ilaahay u sarraysiiyo diintiisa marka dahru daaba haddii lagu yidhaahdo waa neefka baarkiisa marka waa sarrayn weeye waa sarrayn weeye waa allaha koreeya sidaa darteed baa rasuulku ku fasiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ismiganna alladii laysa fawqahu shay waa allaha aan cid ka sarraysa aanay jirin oo mustaxiil ay tahay makhluuqiisu inay ilaahay ka sarreeyaan fa huwa caalin calaa kulli shay macnaa shay walba ilaahay baa ka sarreeya subxaanahu wa tacaala waalbaadinu waa allaha aan cidina iskaga kaa gudbaynin rasuulku wuxuu ku fasiray alladii laysa duunahu shay allaha aan cidina kaa xigin shay iskaga kaa gudbaya oo kaa qarinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala aanad kaba qarsoomaynin waa kinaaya macnaa lafdigan waxaa loo jeedaa sida ilaahay ismigan uu ina tilmaamayaa siduu ilaahay u koobay shay walba oo macnuhu wuxuu noqonayaa maca culuwihi ilan wadaahir baa la yidhi isagoo ilaahay uu sarreeya wa maca daalika ayuu haddana baadin yahay oo yacnii wuu sarreeyaa marka lagu leeyahay wa huwa daahir sarrayntaasi ma keenayso ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowaansho uu u dhowaado maaragtay khalqiga kayfa yashaa markaa falbaadin magacani waxa uu ku macno dhow yahay min macna alqariib allaha dhow weeye aanay isaga kaa gudbaynin macnaa maca kownihi uu yahay mid sarreeya ayaa sarrayntaasi aanay keenaynin allah subxaanahu wa tacaala inuu kaa fog yahay uu kaa durugsan yahay bikayfiyatin yaclamuhaa oo ilaahay uu kula socdo marka asmaadan afarta ah waa mutaqaabila macnaha waa sbasbas ka soo wada horjeeda macnaha macaani kala duwan bayna tusayaan dhammaantoodna waxay khabar u yihiin mubtada keliya oo huwa allah huwa alle alwalu waa khabar waalaakhiru khabar labaad waaldaahiru waalbaatinu sidaas oo kale wey laakiin wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isticmaalay xarfulcadfi waaw ayaa meesha yaalla marka culimmadu waxay yidhaahdaan akhbaarta marka la isugu xidho ama la isugu cadfo yacni xarfulcadfiga xarafkan oo xidhiidhiyaha ah ayay ka xoog badan tahay akhbaarta aan wadanin xarafkan xarfulcadfiga la yidhaahdo famathalan wahuwa algafuuru اlwaduud dulcarshi اlmajiid wadulcarshi lama odhan maogta facaalu wafacaalu limaa yuriid lama odhan waa akhbaar mutacadida waa warar badan kale akhbaar kala duwan haddana xarfulcadfi ilaahay subxaanahu wa tacaala ma isticmaalin laakiin mararka qaarkood asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sifaadkiisu way xidhiidhaan oo way xidhiidhsamaan ayadoon ilaahay xarfulcadfigan keenin faa'iidada ku jirtaana culimmadu waxay leeyihiin waa laba waa marka ugu horraysa ee ka dambe ka hore ayuunbuu adkaynaya oo shaygaad shay ku xidho shayga hore ayaa asal ah marka waalaslu haabit tan labaad wuxuu faa'iideynayaa ifaadatu ljamci ayuu faa'iideynayaayoo yacnii meesha kama dhalanayso ee cidda sifaadkan lihi inay cid fara badan tahay tacadud almawsuuf wax la yidhaahdo oo masalan tusaale ahaan haddaynu eegno sabbix isma rabbika alaclaa aladii khalaqa fasawaa waaladii qadara fahadaa intaasoo dhan falaclaa falaclaa allaha sarraynta badani man aladii khalaqa weeye fasawaa ee simay huwa aladii qadara fahadaa isaga un weeye waxay iska dhici karaysaa in la yidhaahdo cadfiga laba shay marka laysku xidho cadfigu wuxuu keenaa labadaa shay ee laysku xidhay inay kala duwanaadaan yaqtadii almugaayara kala duwanaan buu keenaya jawaabtu waxay tahay nacam waa suurtowdaa inuu cadfigu keeno laakiin mugaayarada uu keenayaa mararka qaarkood waxay ku kala duwanaadaan acyaanta shayga xayeegtiisa amba laf ahaantiisa mararka qaarkood sifaadka inay ku kala duwanaadaan mararka qaarkood markaa kani waa takaayurun takaayuru awsaaf baa la yidhaahdaa mararka qaarkood takaayurku wuxuu noqon karaa lafdiyan xagga lafdigunbaa kala duduwaanaanaya ereyada ayagoo macnahana iskaga mid ah oo matalan shaacir carbeed baa wuxuu lahaa faalqaa qawlahaa kadiban wa mayna faalqaa qawlahaa kadiban wa mayna markaa kadib oo beenta ah iyo maynku waa isla macne almaynu huwa alkadib markaa cadfigan uu keenay waa lafdiga kala duwan unbuu isugu xidhay macnuhuna waa isku macno un weeyi markaa markay ku leeyihin cadfigu kala duwanaashuu keenayaa kala duwanaanshahaasi inuu yahay mid laf ahaanta cayntu ay kala duwan tahay iyo in macnuhu kala duwan yahay iyo in lafdigu kala duwan yahay tusaale haddaad tidhaahdo jaaa zayd wa camrun wa bakrun wa khaalidun waxaa yimid zayd iyo camar iyo bakar iyo khaalid xarfucadf baa la isticmaalay soo maaha way kala duwan yihiin kala duwanaanshahoodaasi waa cayn dee waa dad kala duduwan laf ahaantoodii baa kala duduwan weeye laakiin haddaad tidhaahdo jaaa zaydun alkariimu waاshujaacu wاlcaalimu zayd baa yimi alkariim deeqsiga ahaa waاshujaacu geesiga wاlcaalimu takaayirkani waa macnaha macnihi baa kala duwan oo dee geesinimada iyo deeqda iyo cilmigu waa wax kala duwan weeye maala haddaad tidhaahdo hada alxadiiu yani waxaa loo jeedaa sheekadan xadiia uqaada ninkii isilaa nabiga hada alxadiiu kadibun wa maynun sheekadani waa been iyo mayn takaayurkani waa lafdi oo macnihii alkadibu waalmaynu waa isku macno un weeye laakiin ereyada ayuunbaa kala duwan marka aayaddan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa afar magacoo allah uu leeyahay oo kale ah alأwal wاlآakhiru wاlظaahiru wاlbaadinu rasuulkaana fasiray waxa kalaynu ka faa'iidaysanaynaa shan sifo ayaynu ka faa'iidaysanaynaaoo allah uu leeyahay subxaanaه wa tacaala sifada hore waxa weeye alwaliya allah inuu yahay kii weligiiba jiray weligiiba jiray saas wey kii weligiiba jiray alwaliya waalaakhiriya iyo waarid inuu ilaahay leeyahay ka waaraya waaritaankiisu aanu xad lahayn waaldaahiriya sarrayn inuu ilaahay leeyahay iyo waalbaadiniya dhowaanba oo waxay faa'iidiye waa cumuumu lcilmi cumuumu lcilmina waa uu leeyahay marka asmaadan oo dhan marka la isku darana waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ilaahay shay walba inuu koobay bikuli xilli ahaan iyo makaan ahaanba weligiiba ilaahay inuu jiray subxaanahu wa tacaala jirina uu doono ma arkaysaa waayo ijtimaaca sifaadkan markay isu tagaan waxay keenayaan siyaadatu sifa ayay keenayaan wa huwa alle bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan weeye waa ikmaal aa la dhammaystirayo sifaadkii hore ee afarta ahaa yacni shay walba ilaahay wuu ogsoon yahay wahuwa bikulli shayin caliim waa siyaqu lcumuumkay ka mid yihiin waayo takhsiis baan gelin wuxuu shay walba ilaahay wuu ogsoon yahay shay walba kulligaa waa min alfaadi alcumuum yacnii shay waluu ogsoon yahay waxaa soo gudagelaya ilaahay afcaashiisa iyo addoommadiisu waxay sameeyaan hadday mid guud tahay iyo mid qayba hadday tahay intaba waxaa ilaahay ogsoon yahay waxaa dhici dhacay iyo waxaa dhici doonaba wax iswaajib ah iyo wax suurtagal jiritaankooda uu yahay iyo wax mustaxiilba ay tahay markaa ilaahay cilmigiisu waa waasic shay walba wuu koobay laa yustathnaa minhu shay ma jiro waxaan ilaahay ogayn oo la odhan maayo shaygaa alla ma ogo oo laga soo reebi maayo amaa cilmuhu bilwaajib shayga shaygiisu xaqiiqada uu yahay jiridiisu dee ilaahay naftiisa waa ogsoonyay subxaanahu wa tacaala waxa uu ogsoon yahay sifaadka uu leeyahay ee kaamilka ah waxa kaloo ilaahay uu ogsoon yahay wax mustaxiilba ay tahay dhiciddooduba maalan low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata amaba ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu haba ku kulmaani oo maalan shayga mumkanka aan mustaxiilka weeya kaasi oo suurtagal ma haddayna wax abuuraan suurtagal maaha ilaahyo kaloo maamulaya arlada in la helo ama ogaalka ilaahay ogsoon yahay shayga mumkinka ay tahay jiritaankiisu inuu dhici iman karo ambaba uu suuli karo waa wax kastaoo ilaahay kaga warramay makhluuqaadkiisa